waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali
SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
waxaad nagala socotaan s b s soomaali oo aad ka heli kartaan mobile online iyo rediyoga wanaagsan dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan waa galab arbaca bisha sebteembarna ay tahay saddex sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laantaaf soomaaliga ee idaacadda s b s oo aad naga maqlaysaan ama ka dhegaysanaysaan stuudigaanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamac warka maantana waxaa ugu waaweyn bob carter oo xildhibaan madax bannaan oo guddiga anshaxa baarlamaanka loo gudbiyey iyo markaasi israa'iil oo ciidanka kaydka u yeeranaysa iyadoo isu diyaarinaysa weerar cusub oo ay ku qaadayso magaalada khaza city wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan oo diyaar garooba haddana waa warkii oo dhammaystiran bob carter oo ah xildhibaan madax bannaan oo ka tirsan baarlamaanka federaalka ayaa loo gudbiyey in guddiga anshaxa baarlamaanku uu soo baaro kadib markii uu xildhibaanku u hanjabay wariye george bafas oo ka tirsan channel nine inuu feer wejiga uga dhufanayo kadib markuu wariyuhu weydiiyey su-aal ahayd in asalkiisu waa xildhibaanke uu ka soo jeedo lubnaan xildhibaanka ayaa markaasi waxa uu ku sugnaa goob lagu taageerayo dibadbaxyo dalka oo dhan lagu qabtay axaddii lasoo dhaafay oo looga soo horjeeday soo galootiga senatarad sara hanson yang oo ka tirsan xisbiga greenka ayaa xildhibaankan u gudbisay guddiga anshaxa iyadoo sidoo kale ku talisay inuu master carter raaligelin bixiyo ama baarlamaanka uu iska casilo waxay sheegtay in baarlamaanku door muhiima ku leeyahay inuu dejiyo ama tusaale u noqdo anshaxa bulshada guud master carter waxaad mooddaa ayay tidhi inuu aaminsan yahay in sharci gaar isaga u ah oo keliya uu qabanayo mid kalena uu qabanayo dadka intooda kale suxufiyiinta dalkan waxay u baahan yihiin ayay tidhi inay shaqadooda qabsan karaan iyagoo aan ka baqayn ama ka cabsanayn handadaad iyo hanjabaado ah in gacan loo qaadayo ama handadaado hadal ah haddaan iska indha tirno ayay tidhi habdhaqanka noocan oo kale ah waxay la mid tahay inaannu aqbalayno mana aqbali karna ayay tidhi siyaasiyiin u hanjabaya suxufi su'aal uun weydiinaya ayay tidhi senatarad hanson qareymo ku sugan dalka maraykanka gaar ahaan magaalada chicago ayaa sheegay in qorshaha uu madaxweyne donald trump ku doonayo inuu ciidamo dheeraada dhigo magaalooyinka ay dimuqraadiyiintu madaxda u yihiin ay ka dhalan karto cawaaqib xun hadalkan ayaa imanaya kadib markii xaakin federaala uu hor istaagay uu hor istaagay aan dhehe qorshihii madaxweyne donald trump uu milatariga ugu isticmaalayay in lagula dagaalamo dembiyada ka dhaca gobolka california xukunkan ayaa lagu lagu sheegay in maamulka trump uu jebiyey sharcigii markuu uu bishii juun ee lasoo dhaafay ciidamo afar kun oo national gaard gaaraya iyo toddoba boqol oo ka tirsan ciidamada badda uu geeyey magaalada los angeles sharciga dalka maraykanka ayaa si adag u xakameynaya in ciidan federaala loo isticmaalo sharci fulinta dalka gudihiisa toddobaadkanna madaxweyne donald trump ayaa xaqiijiyey inuu ku tali jiro ama doonayo inuu ciidamo geeyo magaalada chicago isagoo magaalada ku tilmaamay meel dembiya hareeyeen laakiin askari la yidhaahdo ama askari hore u ahaa daniel lakmashar oo markaasi ka tirsanaa ciidamada badda haddase ka fadhiistay ayaa dadiba baxayay oo ciidamada militarigu ay ka mid ahaayeen waxa uu u sheegay in ay amarkaas madaxweynaha diidaan haddii uu ku amro inay magaalooyinkaasi la geeyo in isku tilmaamay inuu yahay cadaanka wadaniyiinta ayaa lagu soo oogay dacwo kadib markii isaga iyo taageerayaashiisu la sheegay inay weerareen xero ay degan yihiin dadka aborijinaalka oo markaasi ku taala magaalada melbourne dhowr iyo labaatan askari ayaa ninkan oo la yidhaahda thomas suul waxa ay ku xireen dibadda maxkamad ku taala magaalada melbourne waxay sidoo kale la xireen ninkan laba ka mid ahaa taageerayaashiisa ninkan ayaa sida la sheegay waxa uu ka mid ahaa afartan nin oo dhar madow ku labisan oo lagu eedaynayo inay galeen oo weerar ku qaadeen xero dadka indigeneska ama aboriginalku ay ka samaysteen magaalada melbourne oo ay ka cawdaan taasoo loo bixiyey xerada xorriyadda ama cam soventy arrintan ayaa dhacday galabkii axadda ahaa kadib markii raggan weerarka geystay ay ka qayb galeen dibadbaxyadii qaxootiga iyo soo galootiga looga soo horjeeday oo ka dhacay bartamaha magaalada melbourne muuqaalo laga duubay ayaa muujinaya mr soul oo mr soul iyo nin kale oo nathan buol la yidhaahdo oo isaga taageera oo markaasi weeraraya xeradan dadka aborijinaalka ay degan yihiin ninkan ayaa maxkamadda la horgeyn doonaa ama la horgeynayay maanta oo arbaca ahayd halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s kooxa hubaysan oo iyagu maamulo galbeedka dalka suudan ayaa ka codsanaya beesha caalamka inay ka caawiyaan sidii dadkii ku geeriyooday ama meydadka looga soo bixin lahaa sidoo kalena dadka ka badbaaday looga soo saari lahaa kadib markii ugu yaraan kun qof ay ku dhinteen markaasi dhul go-ay oo tuulo dhan qaatay waa dalkaasi suudaane ugu yaraan hal qof ayaa la sheegay ama hal qof oo keliya ayaa la sheegay inuu ka badbaaday tuuladaasi burburtay tuuladaasoo la yidhaahda taarsiin kuna taanla beeraha jabal amara ee gobolka daafuur ee dalkaasi suudan hadalkan ayaa laga soo xigtay kooxda suudan liberation movement kooxdan ayaa sidoo kale oo koontaroosha aaggaasi sidoo kalena xukunto qaybo ka mida jebel mara ayaa ka codsatay qaramada midoobey iyo hay-adaha kale ee gargaarka caalamiga inay ka caawiyaan sidii meydadka looga soo saari lahaa tuuladaasi dadka ku dhintay meeshaasi ayaa waxay isugu jireen rag haween iyo weliba caruur afhayeenka qaramada midoobey ama xogayaha qaramada midoobey stephen jujrig ayaa sheegay in qaramada midoobey hadda ay isu keenayso oo ay aruurinayso hay-adaha gargaarka si loo caawiyo dadkaasi arintaasi saamaysay israa'iilna waxa ay bilowday inay dib ugu yeerto tobannaan kun oo ciidamada kaydka taasoo qaybka qorshe ay ku doonayso inay ku ballaariso weerarka ay ku qaadayso magaalada khaza ama gaza city tan ayaa imanaysa kadib markii ciidanka dhulka iyo badda ay hore u sii galeen waqooyiga iyo bartamaha khaza iyagoo sidoo garaacay xaafadaha zaytuun iyo shijaaya labadaasoo ah laba xaafadooda ku yaala galbeedka khaza city zaytuun ayaa mar waxay ahayd xaafadda ugu weyn magaalada khaza city waxaana hadda iyadoo dhanna hadda waa la burburiyey ugu yaraan lixdan kun oo askarta kaydka ayaa la filayaa in israa'iil ay dib ugu yeerto sida laga soo xigtay militariga israa'iil bishii lasoo dhaafay saadaasha hawada berita oo khamiisa magaalada sydney waa qayb ahaan daruur iyo labaatan iyo afar melborna waa roobab iyo shan iyo toban digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay lixdan iyo shan senti oo doolarka maraykanka ah ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho